markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caasho ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan baandurey ayaa noo haya
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkana ibraahina waxaan ku bilaabayaa warqad dheer oo aad u qurux badan oo ah tahniyad dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdiraxmaan isaaq cali iyo xaaskiisa daahiro santuur maxamed iyo sakariya cabdulaahi santuur maxamed cabdulaahi santuur maxamed maxamed santuur maxamed maxamed nuur santuur maxamed maxamed cali waa maxamed cali cali isaaq macalin iyo saalax cali isaaq macalin iyo maxamed cali isaaq macalin oo laba mar bay farta uga fakatay iyo sidoo kale cali isaaq macalin iyo cabdinuur waa cali nuur xuseen cali iyo aadan ibraahim maxamed iyo xasan ibraahim maxamed iyo cabdinaasir ibraahim maxamed waa dhammaan ilmo ibraahim maxamed cabdiwaaxida ku jira xamse ibraahim maxamed iyo ibraahim maxamed cali iyo xasan cabdinaasir maxamed iyo xuseen cabdinaasir maxamed iyo maxamed caraale cali asxaabtay fara badan tahay toban iyo ka badan baa dhiman aan ku daro waa maxamed caraale cali iyo cabdinaasir cadow aadan iyo cabdiwaaxid cadow aadan iyo maama khadiijo xuseen cali iyo muslime cali ibraahim iyo qureysho xasan cali iyo shiniyo shiniyo dadkii ku dhigtaa miya shiniyo mise malabay dhashaa
shiniyo haye shiniyo mamalabay dhashaa mise dadkii qaniyo kulusha ah maya wa hadday qaniyo kulushahay malabkaasaan maaragtay aan ugu dhawaanaynaho waxba nagama tarayso qaniyada markaa malabkaa isku daaweynna haddayna qarid waa tahay waa war wanaagsan shiniyo waa shiniyo xasan cali iyo dahbo ibraahim maxamed iyo salaado santuur maxamed iyo ugu dambeyntii xabiibo santuur maxamed dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan magaalada muqdisho garowe gaalkacyo nairobi mandera iyo shanqolow iyo baar dheere iyo baydhabo janna waxaanay tahni dhalasho u dirayaan aabe cabdulaahi santuur maxamed iyo hooyo sowdo ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baayo gaar ahaan degmada bardaale baa layidhi taariikhdu markay ahayd waa tobankii bishii aanu soo dhafnay january ibraahimo wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi sakariya cabdulaahi santuur waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhiga kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca amiin ibraahimow malaha shan waraaqoo laysku daray bay warqadani u dhigantaa marka bal hees noogu soo noogu dhufo dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa heesta ugu horreysa codkii maxamed suleymaan waa firdowsa
kafee ula yimid fagaaraha guddeeni ficnaa calkiyu ku fofee ula yimid fagaaraha guddeeni ficnaa ma firdaynine waataan ku faanee ma firdhaynine waataan ku faanee taa dhigay facaygiyo kiyaan ku kaaysay ma firdaynine waataan ku faanee ma firdaynine waataan ku faaneen taa dhigay facaygiyo kiyaan ku kaaysay dumarugu firxuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firxuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firxuntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firxuntii hadan faro fara ku dhigaay ma fidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lotee jinaadeenago farqudhaa ma fidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada లోకే చిగ్నాదే నావో పర్పుడా ఇస్తుఫిదినై వహీ ఇనక ఫగాదోన్ ఐగా ఫిలింగాదోయ్ istuufidinay ubaxeey inaan kala fogaano ayga filingaalooy noqda ruux fallaagoonka fidnoobo noqda ruux fallaagoonka fidnoobo oo fadhimida faan mahamahee نقد الروح بلوغان كافي نوبو نقد الروح بلوغان كافي نوبو خوف الدين مدا فان مها ماهي dumaruugu firxuntii haddan faro fara ku dhigayey dumaruugu firxuntii haddan faro fara ku dhigayey
yaa salaam ma firdhaynin waataan kuugu faanee kaa dhigay tii aan ku fayste dumar ugu filroontii haddaan faraha kugu dhigay
heesta aad baad loo dhacday ibraahim yaa salaam waxaan ka helay erayadeeda eryada heestada aad bay loo aan ku dhacday fay- aan ku fayste aan ku aan ku raystay calaashaan aan ku raystay aan waa tahay dhinacii waraaqaha mar kale malaha dhinacaaga ay jirtaa warqadda markana dhegeystayaashaan usoo qabanayna bal iyo naga soo gaartay warqadan casho waxaa inaga soo gaartay zahre maxamuud qaalib iyo odageeda iyo canab maxamuud qaalib iyo odageeda iyo luul maxamed qaalib iyo caashe maxamuud qaalib iyo waxay yidhahdeen shukri maxamuud qaalib iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo aaba cabdiraxmaan maxamuud qaalib iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxay dhammaantood jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaan bay gaarsiiyaan saciid cabdiraxmaan qaalib iyo waxay yidhahdeen leyla cusmaan geelle oo arooskooda uu ka dhacay birmingham britain waxaana ay leeyihiin arooskiina waxaan eebeyna kaga baraynaa inuu idinkala siiyo ubad kheyr qaba oo aad la kulantaan nolol raaxo badan aamin ayaan leena qalbiga waxaa ku luqeynaya cabdiqaadir sheekh cali sanka dhinacii warqadaha ayaan ku noqonana cashahay dhinaca waraaqaha ibraahimow haddaan dhinacooda markana abaaro waxay ka timid v o a waa salaamaynaa baa layidhi marka ugu horreysa marka xigana tahniyadan baanu diraynaa waa tahniyad aroos waxaana diraya dhammaan reer xasan oo kale ah baa layidhi xaliimo xasan iyo muumine xasan iyo ambiye xasan iyo hire xasan iyo dhammaan asxaabtan kale faraha badan baa la yidhi ee warqadan ku qoran waxay tahniyad aroos kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosyada baa la yidhi boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatiga haye waa cadow xasan maxamed iyo xabiibo daahir daahiye arooskoodu ka dhacay degmada baa la yidhi sareeda oo ka tirsan gobolka gaarisa count baa layidhi ducada waa v o a waa tahay arooskaasi waxaan u rajaynaynaa ibraahino maba kuu soo dhiibayo in ilaahay uu ka dhiga kii barakee in ilaahay uu ka dhiga kii barakoobo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin warqadanna waxay naga soo gaartay casha ay muslimo maxamed ibraahim iyo ay khadiijo ibraahim macalin iyo waxay yidhaahdeen awowe dhaayow waanow iyo adeer ismaaciil dhaayow waanow iyo adeer cabdirashiid sheekh maxamed nuur iyo eedo shamsa cabdulaahi aadan iyo adeer majanaay ibraahim iyo adeer ibraahim maxamed yarow iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdi yuusuf aadan iyo eedo akarow cabdinuur iyo eedo faaduma axmed maxamed iyo habaryar shamso imaan aadam iyo qumane faarax cabdi iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxay taaniyad dhalasho ay u dirayaan hooyo xaawo aadan xasan iyo waxay yidhahdeen aabe ciise daayo waanow oo ay magaalada muqdisho ugu dhalatay gabar loo bixiyey ikhlaas ciise dhayow waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda manfacda amiin ayaan lena aniguna amiin ayaan raacinayaa heesta xigta ibraahino dhinacaagun baan usoo turaya maanta sidii tacshiiradii xaggaagaan usoo ganaya caasho heesaha maanta waa ka gabanaysaa maaqa sababta waa dhaayaha waxaa ku luqeynaysa hani u k
waa tahay intaasi haddaanu ku dhaafno heesta dhaayaha iyo fanaanada ahliyuka ibraahim obal dhinac waraaqaha mar kale jale warqadda gacanteeda ugu dambaysa waxay naga soo gaartay caasho daahiro santuur maxamed iyo nasteexo cabdulahi santuur iyo waxay yidhahdeen sakiyo jaamac cabdikariim nuur iyo dahabo cali isaaq iyo xamdi cabdulaahi maxamed iyo xaawi ibraahim maxamed iyo deeqo aadan maxamed iyo faadimo maxamed aadan iyo ruqiye maxamed cali iyo nuurto ibraahim maxamed iyo maama khadiijo xuseen cali muslimo cali ibraahim iyo quraysho xuseen cali iyo waxay yidhaahdeen dahabo ibraahim waxaana ay jecel yihiin iyaga oo meelo kala duwan jooga in ay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan waxay yidhaahdeen aabe cabdulaahi santuur maxamed iyo hooyo sawde ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka baay degmada bardaale waxaana wiilkaasi loo bixiyey zakariya ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aniguna aaminayaan raacina ibraahim obal heesta kale markana caasho heesihii oo dhan aniga ayaad waa iisoo dhinacaagu bay maanta soo jiraan Ii iska soo raacdo, qaadaman.
ma garanay sababta heesta kale dhegeystayaasheena aan usoo qabanayno waa codkii cawaale aadan waa heesta halkudhigeedu uu yahay
indhacaashar waxaas lahaystan hadduu kugu soo celiyo haba u celin indhacaashar iyo fanaanka cawaala aadan markanaan wada dhegeysan
laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhaca shaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroosyala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubaxu dino isxaashaqayba allay lehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhaca shaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos kala ammaan mudane ubax udino isxaashaqayba allay lehe ammaan mudane gayan isdoorta ehelku taama aroskooda aqalla seesta dhiga asraniyo kabad la unta ubax udgoonana lagu daadiya allaylehe ammaan waad isaa heshaa u adeega sii inamiya gabdhaba adeecasi adaamadigi arzaaqnasi ubakaylesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adaamadigi arzaaqnasi
intaasi aanu ku dhaafno codka macaan ee fanaanka cawaale aadan iyo heesta indhaca shaaqa warqadda dhinacayga ugu dambaysan ibraahim oo galabta waxa ay ka timid waa warqad aad iyo aad u dheer waxaan halkan tahaniyad dhalasho ka diraya baa layidhi annaga oo kale ah aabe ibraahim maxamuud kalamay iyo caruurtiisa oo kale ah yunis ibraahim kalamay iyo daawud ibraahim kalamay iyo ciise ibraahim kalamay waa warqad aad u dheer waxaa kaloo ka mid ah tunis ibraahim kalamay waa dhammaan ilmo kalamay ciisa ku jira cabdinaasir cabdiwahaab cabdishakuur jaaliyo iyo sidoo kale umayma ibraahim kalamay iyo adeer xasan maxamuud iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyaga oo kala jooga bardaale baydhabo boosaaso iyo garoowe gaalkac iyo muqdisho qoryooley toos weyne waxay hambalyo u dirayaan waa tunis ibraahim kalamay iyo shaygeeda baa la yidhi maxamed sheekh cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay degaanka baa la yidhi la yidhaahdo awjabe waa tahay degaanka awjabe ibraahim oo hore ma maqasho deegaanka awjabe hadda ay ugu horeysa haddii degmada lasoo raacin lahaa ama gobolka waxuun waa qiyaasi lahay laakiin mar haddii la yidhi degaanka awjabe aan lasoo raacin degmo lasoo raacin marka deegaanka awjabe ayuu wiil ugu dhashay wiilkaasi waxaa layidhi waxaa loo bixiyey anas maxamed cabdiraxmaan ducadanana waa xaggii nabaari wabilaahi tawfiiq bal u ducee wiilkaasi ku dhashay awjabe wiilkaasi awjabo ku dhashay waxaan leenahay allah ka dhigi kiisoo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca caashir markaan soomaaliya tagna ayaan degmada awjabo soo fiiri doonaa waa tahay heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibrahim oo dhinaca intaan heesta ugu dambaysa aan u gelin cashir heestii haddaay aada la soo boodo waxay ahayd indhaca shaq codka iyo cawaale aadan marka indhaca shaq u baad maqlaysaa ma maqlaysid dhaga caashaq tima caashaq weji caashaq hadda indhaha la isku arkaa soo ma wax oo dhan indhahaasaa ka turjuma marka caashaq oo indhuhu buuxaadana indhahaas hadda markaad isoo fiiriso ibraahim oo waa kala garan karaa indhahaad igu soo fiiriso noocay yihiin hadday colaadi ka muuqato hadday nabad ka muuqato waa garan karaa marka indhaha waa muraayadii bini aadanka oo dhan haye markuu jecel ka muuqdo hoosaa loo dhigaa miya maye muuqaal gaaray leeyihiin marka indhaha mar waliba muuqaal muuqaal bay ka turjumaan iyo waxa qofku damacsan yahay ama waa tahay bal heesta ugu loo dambaysa soo qabo adigaan heestan kusoo rexay caashir ibraahim heestan waa isaga darsatid oo aniga kulli kusii maya maya waa tan tan adiga la waay waxaana soo qabanaya heesta halkudhageedu yahay baby waxaa ku luuqeynaysaa fanaanada la yidhaahdo sabrina muse yah baby baby haye aan bal dhegeysano baby iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan balayda iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan daandure iyo anigoo ag fadhiya caashi ibraahim aadan caasha oo idinle sidaas iyo nabad gelyo
Jabino, wala qabo intuu